hawshiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu barnaamijka idinku helno waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya oo barnaamijka wada jir uga warramay howlaha xasilinta colaadda tukaraq iyo khilaafka ka dhex taagan madaxda galmudug mas-uuliyiinta somalilan iyo puntland inay colaadaas dib uga noqdaan xasaasiyaadka iyo dagaaladana ay ku bedelaan inay heshiiyaan oo iska afgartaan dhibaatada meesha taalla dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir oo soo bandhigay qorshahooda ku aadan xasilinta agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo samaystay dallad ay ku midaysan yihiin iyo waxaad maqli doontaan dhallinyarada labada dhinac ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug oo midow samaystay si ay u hogaamiyaan nabadda magaaladaasi iyo dib u heshiisiinta
ka shaqayna nabadda iyo iskufurka waayo kaalintayada inaan gabnay baan dareennay barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed kays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir shirka bilaha ah ee xasilinta dalka oo dhowaan ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxay ka hadleen howlihii u dambeeyey ee xasilinta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa shirka ka hadlay isaga oo dul istaagay muhiimadda barnaamijka xasilintu uu leeyahay caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo weliba qorshahooda gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in shirka xasilintu uu muhiim u yahay ammaanka iyo sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa bulshada soomaaliyeed
ammaanka maamulka gobolka banaadir ahaan waxaa hordhignay qorshayaasha ee sugidda amniga caasimadda waxaan kaloo warbixin ka siinay xaaladda magaalada muqdisho ha noqoto roobabkii dhowaan da'ay iyo dhibaatooyinkii geysteen ha noqoto arrimahan barakacyaasha oo runtii aan xal u wada raadinayno intaas ka sokow waxaan hordhignay qorshayaasheenna ku aadan xasilinta oo ay ka mid tahay sida aan sida deg dega ugu baahannahay in istaadiya muqdisho loogu soo celiyo gacantii dhallinyarada si kubadihii loogu cayaaro islamarkaana dhallinyarada uga faa'idaystaan intaas ka sokow maamulka gobolka iyo horumarka uu sameeyey afarta bilood oo ay ka mid tahay daadejinta maamulka iyo nidaamka hirgelinta adeegyada bulshada aasaasiga dhammaan warbixinadan waa siin waxaan rajaynaynaa shirarka dambe in ay hay-adaha caalamku runtii diirad gaara siin doonaan magaalada muqdisho waxaan u sheegnaa aragtideena inay tahay in muqdisho ay kusoo noqoto sidii barsimaadka ahaan jirtay magaalo amni ah nadiif ah shacabka soomaaliyeedna caasimadoodii u ah wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada ayaa shirka intuu socday waxayna ku soo bandhigeen wixii u qabsoomay caqabadaha haysta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdi maxamed sabriye oo gudoominayay shirka xasilinta ayaa waraysi gaara wuu siiyey barnaamijka waxa uga warramay xaaladda dalkuu marayo waxaana ugu horreyn wasiirka aan weydiiyey muhiimadda shirka xasilinta shirku waa shir si rigliya u dhaca ewel bil walbuu dhici jiray haddana waxaa loo soo bedela inu labada biloodba mar dhaco kan maanta aan lahaynna waa uun waxaa looga hadlayay mowduucyadii looga hadli jiray ama madaxyadii looga hadli jiray xasilinta oo kale ahaa dib u soo kabashada iyo taabagelinta mashaariicda horumarinta tan labaadna heshiisiinta iyo wadahadallada tan saddexaad saraynta sharciga iyo adkeynta amniga iyo qodobka afaraad oo sida caadiga ah arrimahan looga hadlo ah taabagelinta iyo dhisidda dowladaha hoose iyo maamulada marka waxaana ka soo qayb galay dowladda federaalka dhammaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin puntland iyo maamulka gobolka banaadir waxaa ka soo qayb galay dadka iyo bulshada caalamiga ah oo daneeya mowduucan aan hadda ka hadlayno iyo hay-adaha ku lugta leh oo dhan
wayawsir waxaa kaloo goobta ka hadlay dowlad goboleedyadii gobolka banaadir marka maxay yihiin caqabadaha ay ka hadleen intii ogaant ogaanta wasaaradda arrimaha gudaha ee haysta xasilinta
wallaahi intaan kuu sheega waa mawduucyada laga hadlaa oo oo khuseeya shirkan gaarka oo la qabto labadii biloodba mar hadda mawduucyada ku soo noqnoqdaa waa afartan kuu sheegay dadka hadlay oo dhanna waxay ka hadlaayeen mawduucyadaas iyo horumarka ay ka sameeyeen oo iyo wixii qorshaha ay u leeyihiin inay ka qabtaan mustaqbalka dhow marka waa uun kabasha soo kabashada dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta iyo law an order iyo dhisidda dowladaha hoose afartaas mawduucah qolo walba wixii uga qabsoomay iyo waxa sugaaya ay ka hadlaayeen
intaa hadlaysa waxaa soo hadal qaaday arrimaha daadadka iyo guud ahaan saameynta waddanka ay ku yeesheen marka dowlad ahaan ilaa hadda jawaabta laga bixiyey intee la eg tahay
wallaahi mawduucaasu hadda qorshaha kuma jirin laakiin anigaa uga faa'iidaysanaya fursadda fatahaaduhuna aaday u ballaaran yihiin dowladda soomaalida iyo hay-adaha caalamigahuna dadaalay sameeyeen laakiin runtii wax badanaa ka dhiman in dadka loogu gargaaro sida ay u dhiban yihiin
dhinaca kale waxaa waxaa jirtay in wasaaraddu ay dhowaan ka hadashay baaqna ka soo saartay xiisadda ka dhex taagan puntland iyo somalilan deegaanka tukaraq marka arrintaas sidee wasaaraddu u aragtaa dhibaatooyinkaa saameyn intee leega ilaa imika heshin ogeyntii
wallaahi arrinka tukaraq waa uun boogaha ku yaalla dadka soomaaliyeed boog ka mida waaye waxaanan sidaan horeyba u idhi aan la jeclaan lahaa mas-uuliyiinta somalilan iyo puntland inay colaaddaas dib uga noqdaan xasaasiyaadka iyo dagaaladana ay ku bedelaan inay heshiiyaan oo iska afgartaan dhibaatada meesha taalla
wasiir dhinaca kale markaan ka eegno arrimaha idinkoo dowladdu ay ku dadaalayso sidii xasilin iyo howlo midnimo ah iyo deegaanadii dowladaha la gaarsiin lahaa dowladihii hoose oo aad shirar qabanaysana haddana waxaa jira khilaafaad maamuladii hadda kan puntland iyo somaliland ahaado midkaa galmudug ka dhex aloosan hadda marka arrintaas iyana wasaaraddu maxay kala socotaa oo madaxdii punt galmudug ay ku kala qaybsan yihiin sidayse dowladdu u aragtaa iyadoo dadaallo ay socdaan oo xasilintii sidii loo midayn lahaa dowladdii nidaamkeeda la dadejin lahaa in khilaafaad ay dhishaan
wallaahi hadda khilaafaadku waa waaba nagu badnaayeenba sidii dagaalkan sokeeye loo galay laakiin kanu nasiib darro gaara oo ahaa sababtoo ah waxaa lagu soo heshiiyey jabuuti heshiiskaasna waxaa lagu saxeexay sanadka hore dhammaadkiisia waxaa lagu saxeexay madaxtooyada soomaaliya khilaaf aan annagu runtii u aragno in laga baaqsan karay waaye waxaanan jecelnahay sida hadda aan ugu dhex jirno inaan uga gaarno guul dhinacyaduna is afgartaan si mas-uuliyadda iyo iyo hawsha u taalloo kale ay u qabsadaan waayahay galmudug waa maamul urdun ah maxay tahay fariintiinna dhinacaa la xiriirta si hadda khilaafkaa jira loo dhammeeyo
waa sax oo galmudug weli waa waxay joogtaa heer bilow ah xagga maamul goboleednimada waxaan la jeclaan lahayn si ay ula qabsadaan khayrkood oo ay hore ugu socdaan inay ka heshiiyaan waxyaabaha dhex yaalla hadda runtina ah dhibaatooyin waa ballaaran wax keeni kara haddii aan wax laga qaban wax ka qabadkooduna fudud yahay haddii maskax fiican lala yimaado
waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo u warramaya barnaamijka wada jir wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland waxay ka mid ahayd wasaaradihii shirka ku soo bandhigay qorshahooda agaasimaha guud ee wasaaraddaasi cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa waxaa la kulmay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed oo uga waramay qorshaha xasilinta ee jubbaland bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo raadiyo wadajir sida qurxoon oo runtii ooga qayb qaato maxaa dib u dhiska dalka iyo xasilinta iyo dhammaan dowladaha hoose aadaan ooga mahadcelinaynaa iyo sida hufan ay uga adeegaan shacabka soomaaliyeed maantana muhiimadda iyo waxa ugu weynoo diiradda lagu saaray waxay ahayd in mar hore ay jirtay in dowlad goboleedyada ay la imaadaan qorsho qorshahaas oo ah ku salaysan xasilinta kaasoo lala saminaya qorshaha qaran ee xasilinta dalka soomaaliya jubbalandna waxay ahayd stateka ugu horeeya ee runtii ka jawaabtay dib inta aan sula noqonay la tashatay bulshadeeda iyo baahiyadahooda soo gudbisay laba shi waxaan qabanay kulan oo dhammaan isugu yeernay bulshada qeybeeda kala duwan iyo wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland oo dhammaan aan kala tashanaynay baahida ee dowlad goboleedka jubbaland dhinaca xasilinta si fiican ay noogu qabsoontay maantana waxaan soo bandhigaynay wuxuu ahaa waxaa weeye qorshihii dowlad goboleedka jubbaland ee dhinaca xasilinta oo sida qurxoon maanta aan ugu soo bandhignay dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo safiirada ka kala socda dowladaha masaaxiibada aan nahay maanta marka maantu guushaas ayay ahayd waxaana soo maasha allah aadaan ugu faanaya waxaan ka rabnaa mudana agaasime waxata agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland waxyaabaha soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa xasilinta caqabadaha dhinaca challengeska ay jiray ee ku horgudban howlaha qaarkood ee wasaaraddu ka wado deegaanada degmooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland challengegaas muxuu ahaa
runtii cabdishakuur waxaa umalayaa caqabado way badan yihiin hadda waxaan ku jirnaa kasoo gabashada iyo dib dhiska dalka haddaan ka hadlo dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha waxay bixisay dadaallo fara badan deegaanada xorta ah iyo kulli intaan u tagno bulshada inaan kala tashanno arrimaha xasilinta wax walba oon qabanaynana waxaan ku salaynaa la tashayaal bulsho waayo annagu waxaan u adeegnaa bulshada waxaanu ku shaqaynana waa amarkooda iyo wixoo iyo briyoritigooda degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland labada iyo saddexda isbuuc hadda lasoo dhaafay waxaan joognay baar dheere afmadoobaan tagnay garbahare baan tagnay intaasna aan geynayna mashaariicda xasilineed mashaariicda xasilin waxay kaga duwan yihiin mashaariicda kale waxaa weeyaan dowladda ayaa dhalifagaraynaysaa ama waajibaadka gudanaysaa ama fulinaysaa sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan saa u samaynaynana waxaa weye waxaad ogtahay labaatan iyo toddobada sano lasoo dhaafay dalkan waxaa hormuud u ahaa ama shaqaynaya n g o hay-adaha shaqayn marka heer bulshadeenna waxay gaareen inay hay-adihii aaminaan oo dowladdii waxaa badashay labaatan iyo toddoba lasoo dhaafay hay-ad waxaan hadda rabno waxaawaye marka bulshadii iyo dowladdiina isku xirno oo activityada la samaynayo mashaariicda ay fuliso dowlad goboleedka jubbaland waxaan saa u samaynayna waxaawaye inay imaato wax la yihahdo ownership bulshadu ay dareemaan waxan ina ayga leeyihiin dowladoodana ay fulinayso marka dadaallo badanaan ku bixinay dowlad goboleedka jubbaland shacabkana oli dadaallo fara badanaan sii wadnaa si aan u gaarsiin lahayn mashaariicda xasilineed ee kulli deegaanada jubbaland
adiga oo la hadlaya raadio wadajir barnaamijkana qayb ka mid ah dhinaca wacyigelinta fariinta aada gaarsiinaysaa dadka ku dhageysanaya ee ku nool deegaanada jubbaland maxay tahay intaa horta fariintayda ugu dambe aanan idi aan u farin shacabka waxaan rabaa inaan dhiirageliyo dhammaan warbaahinta soomaaliyeed ee uu ka mid yahay redio wadajir waxaan saa uleeyahay waxaa weeye presentationka ammaanta soo bandhignay waxaan ku soo bandhignay wax la yidhaahdo strategic communication oo maanta in xoog la saaro ay u baahan tahay markaan leenahay strategic communication waa in ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba ay leeyihiin qorshe cad ee lagu gaarsiinayo bulshada waxqabadka dowladda waxaan ognahay qoladan nabaddiidka al-shabaab dhibaato badan ay bulshada ku sameeyaan barbagandho badan bay sameeyaan waxaa hataa dhici karta meelaha ay ka taliyaan bulshadu inaanay war ka haynin waxyaabaha qurxoon oo maanta dowladeeda horka ay gaartay oo ay aaminsan yihiin un inuu nidaamkii maxamed siyaad barre shaqaynayo marka hadda dadaala la wadaa in lagu horumariyo communication strategiga ee dhinaca warbaahinta bulshadana aan gaarsiino waxa qurxoon ee maanta dowladooda wada waana idinkaga mahad celina waxaan fariin u darayaa marka dhammaan shacabka soomaaliyeed marka koowaad meel walboo joogaan waan u hambalaynayaa waxaana leeyahay rajaa inoo muuqata meel dheer baan ka imaanay qofkana sidiisaba shacab ama dowladd waxay meel gaari karaan markay saddex su-aal isweydiiyaan intee laga yimid intee hadda lagu sugan yahay iyo intee loo socdaa meelaan ka imaanna way caddahay meelaan taaganahna way caddahay meeshaan u soconnana waa caddahay shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay annagoo garbaha isqabsanayno dhammaan ummad soomaaliyeed oonan qabiil iyo iyo qurun iyo wixii na ragaadiya ka baxnay waxaan hadda leenahay rajo iyo inaan dib u hanano hanaan dowladnimo iyo inaan u hanano maxaa lahay sharafteen iyo hibaddii beesha caalamka aan ku lahayn waxaan kaloo u dirayaa fariin shacabka aan matalo ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan leenahay de maanta waxa markhaati idin aha wixii qurxonaa oo ay soo gudbisteen oo maanta halkan kusoo bandhignay annaguna waxaan ballan eedoon qaadaynaa inaan la shaqayn doono shacabkan aan horumarin doono mar walbana aan u taaganahay inaan ayagu kabahooda noqono waxaanan leenahay inay dowladdu la shaqeeyaan ooy kala shaqeeyaan dhinac walba dhinaca nabadda dhinaca amniga dhinaca horumarinta dhinaca midnimada si aan oga guulaysano qolada nabaddiidka oo maanta wakhtigooda si gabagabowa waana mahadsantii ugu dambeyn maxay tahay qorshayaalka brioritiska ahmiyadaha sida ay u kala horeeyaan ee wasaaraddu qorsheynayso maalmaha ama wakhtiyada inagu soo aadan mid iyo labo
kow waxaa ka mida inaan horumarino qorshaha strategic communication oo muhiim oon hadda ka hadlay in la horumariyo dhinaca warfaafinta shacabka meel walboo joogaan aan ugu geyno informationka ama wararka iyo horumarka dowladooda ay samaynayso waa qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha ay wado lamber laba waxaan wadnaa saad ogtihiinba dadaalla socdaan hadda ee lagu lagu xaraynaya deegaanada shabaab hadda ay haystaan waxaan qorshaha ugu horeeya waxaa weye deegaanada cusub sidii aan u gaarsiin lahayn waxaa la yidhaahdo community recovery markii la qabto waa in loo sameeyo maamul waa in loo sameeyo maxaa la dhahay degmadaas loo sameeyo xafiisyadii iyo institutionkii loo dhiso inay lugahooda ku istaagaan inay hanaanka dowladnimo la qabsadaan in loo sameeyo agabyada caafimaadka waxbarashada kulli adeega bulshada in loo sameeyo waxaa kaloo hadda qorshaha noogu jiro oon maanta soo bandhigno istiraatiijiyada kamida ugu dhow oo mar dhow dowlad samayn rabto waxaa weye inaan dhisno golayaasha deegaanka ugu muhiimsan oo ah lafdhabarka dowladnimo oona rajaynayno inay tahay hanaanka keliya ee maanta aan ku hanaan karno maxaa la dhahay sharafteena iyo heybadiina dowladnimo oo mar dhow dowlad goboleedka jubbaland aansixin doono hadduu ilaa raalli ka noqdo broseskii waan soo dhammaynay guddiyaha oo heer isteeda hadda madaxweynaha inuu noo saxiixo sugayna mar dhowna deegaanada laga bilaabo golo deegaana la dhisa taasaa ugu horeysa aan rajaynaya insha allah marka waxaan kaloon ku darayaa oon rabo in aan aada u xuso oon ummad soomaaliyeedna u sheego horta waxqabadka wadajir wax badan buu ka bedelay fikirka ummadda soomaaliyeed hanaan socodka dowladnimo wax badan buu ka bedelay wixii hadda aan soo bandhignana waxaa ka mid aheyd in la ballaariyo wadajir way shaqo badan u hayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walboo joogo fariin buy gaarsiiyaan ku saabsan dib u heshiisiinta dhismaha dowladaha hoose iyo arrimaha xasilintaba marka waxaan aad iyo aad aan ku ta'kiidinaya aan ku adkaynay annagana naga go-an inay bulshada nala shaqeeyaan oo nagala shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa loo ballaarin lahaa loo tayayn lahaa barnaamijka wadajir agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed oo u warramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa waa taxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug in muddo ah oo ay ka jireen dagaalo sukeeye oo u dhexeeyay beelo ku kala abtirsada dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland hadda waxay ku nooloonayaan dadka magaaladaasi nabad markii heshiis laga gaaray colaadii gaamurtay ee deegaanadaasi ka jirtay dhallinyarada labada dhinac oo intii colaadda ay jirtay kala maqnaa ayaa wakhtigan garowsaday inay midoobaan hoggaanna u noqdaan nabadda magaalada gaalkacyo dhowaan magaaladaasi waxaa lagu qabtay kulan weyn oo ay ka qayb galeen dhallinyarada labada dhinac loogana hadlayay iscafinta bulshada oo ay soo qabanqaabiyeen bahda cafis maxamed jaamac faarax waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada isku dhafka ah ee labada dhinac ee magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed aadan koronto oo la kulmay ayaa ka waraystay midoogooda iyo doorka ay ka qaadan karaan iscafinta dadka walaalaha ah ee wada dega magaalada gaalkacyo ee muddada colaada ay dhex taalle hadda saka heshiiyey
horta in dhallinyaradu ay isku dhaf noqoto oo la mideeyo ayagaa ka shaqeeyey dhallinyaradu kacdoon bay bilaabeen barnaamijka hadda ameenka dhowdaa joogtay oo kale aanu halabuurkiisa ana lahaa barnaamijkaasaan hindisay si isku dhaf ah baan u qabanna waxaan isla meel dhignayna annagu aanna ishayn waxnana aan naga dhaxayn waxa isku gudbilaanahay waa maxay waayo annugu isma dilno gar iskuma haysanno hanti iskama dhacno haddana iskuma soo gudbi karno waxaan ku heshiinay inaan annagu ka shaqayno nabadda iyo isku furka waayo kaalintayada inaan gabnay baan dareennay iyadoo ay sidaa tahay haddana waxaa bilowmay isxilqaamayaal dhallinyaradu waa aragtay bilicdaba inay ka shaqaynaysa magaalada gaalkacyo labada dhanba waxaa aada ugu mahad celinayaa hay-addan u s b usid iyo punjab oo runtii markay arkeen dhallinyaradu inay aada kacdoomay u samaynayaan waxay yidhaahdeen waa idin taageero noo sameeyey boqol xagga ah oo dhallinyaro ay boqol xagga ah baa waxaa laga soo xulay shan labaatan shan labaatan shan iyo labaatankii shan iyo labaatankii baa haddana afar iyo toban qof oo labada dhana toddobiyo toddoba baanu iska xulin oo ah guddiga guddiga afar iyo tobanka ka kooban waxaa ku jira guddoomiyaha dhallinyarada dhinacan jacfar yuusuf cabdalle iyo caydiid oo asna guddoomiyaha dhallinyarada dhanka kale galmudug waxaanu qabsannay doorasho waxaanu doorannay guddoomiye gudoomiye ku-xogeen iyo xoghay anu markaas dadkii la soo xulay baan ku jiray waxba xilimahayn laakiin waa tartamay anaa ku guulaystay gudoomiye ku-xogeenna waa la doortay xoghayana waa leenahay gabar baa noo ah maxaa is leedahay markaa oo ku mutaysatay in gudoomiye aad ku noqoto lagugu xushintay
yow kolle dadku ayagaa garan kara qofka ay wax la qaybsan karaan iyo qofka wax u qaban karaa aniga waxaa aaminsanahay marka ugu yadhahay furfurnaanta qof waxaanahay bulshaawiya oo dhallinyarada inaan isku keenaan jecla marka alxamdulilah rabbilcalamin shaqooyin badan baan qabanay marka sidaa naloo doortay maalintii nala doortay doorasoo dhacday maalintii ku xugtay boqol iyo boqol annagoo ah oo nadaafadda ka shaqaynayna baa labada dhan ba iskuga gudbay barnaamijyo badan baan qabanay fifteen may oo u s aid naga caawinaysay sbortskii oo kale inaan waxbarashadii wacyigelinno jaamacadihii tagno iskooladii tagno sidoo kale sbortskii inaan kubad labada dhanba ku qabanno barnaamijkii shaahi sheeko awalba barnaamij dhallinyaro ahaa inaan fifteen may ku xusno oo dhallinyaradu hal abuurkooda iyo hiddadeedu ku soo bandhigaan runtii gaalkacyo maanta waxaan aaminsanahay in dhallinyarada gaalkacyo ay midoobeen
ma is leedahay marka dadaaladaas aad bilowdeen oo shaahiyo sheekoo kale oo dhallinyaradii labada dhinac isku imaanayaan ciyaarihii maalin iftiin may la qabtay nadaafaddii hore a uga bateen ee dhallinyaradaas isku dhaftaa isku dhaftaa ay isku yimaadeen masleedahay wuu saameeyey bulshada inteeda kale iyo maamulka laftiisa ilaa saamayn hebkee ah ayaa isleedahay weynkiisa
niyo horta saamayn weyn baa jidha markii ugu horraysay barnaamijka aan bilaabayna in dhallinyaradu labada dhanba ay isku yimaadaan anugu haddaan raba inaan koonfurta gaalkacyo aado qof xaggaa baan wacayaa hebelow aa now inaan imaadaan rabaaye wuu iga hor imaan jiray wakiil sidii inaa xuduud kale u gudbayo taasi hadda meesha way ka baxday si kadisaan waxaan iskugu arkaynaa koonfurta ama waqooyiga annagoon war isku hay islihi maydna xaggee u socotay xaggee shir miyaa u socotay midna howlihiisa isagaa u socday taas waxay ku cadaynaysaa inaan steeb ka gudubnay n sidoo kale dadku maalinba maalinta ka dambaysa qofku ma aaminayo war waa la gudbi karaa xaggaa la tegi karaa xaggaan oo la imaanaya way adagta marka u horraysa waxay noqonaysaa inuu dareemo cabsi cabsi laakiin fast time uu sameeyo isku dayo kadib waxay nuunaysa wax fog ba ahay waxaa ku ogaanaysaa hal mar keliya qofka xagga tagaan oo xaggan yimaada dib dambe cidi uga bajin mayso wixii loo sheegayo dhan inaan waxba ka jirin waa ogaanayaan saamaynta aan dhanka laba maamul hadday noqoto kuli leenahay laba maamul ayagaa waxaa laga rabaa mar walba inay nabadda ka shaqeeyaan cid kastoo nabadda iyo horumarka magaalada ka shaqaynaysana inay taageeraan xaq bay u leeyihin haddii annagoo nabadda ku shaqaynayna oo horumarka magaalada ka shaqaynayna ay noo arkaan inaan saamayn ku leenahay ama khalad noo arkaan dee ayagaa problemka iskale laakiin hadday nagu taageeraan nabadda aanaan ka shaqaynayno inkastoo ay haddana garab taagan yihiin labada maayar oo kale mar kastee wayna garab taagan yihiin maxamuud yaasiin iyo xirsi barre waa laba nin dhallinyaraa waa niman fahminsan wacyiga jira waa niman fahansan inay dhallinyaradu wax bedeli karaan gaalkacyo cid kasta oo hadda ku nool anugu inta aan ka warqabo marka dhallinyaro la yidhaahdo baabulationka ku nool badanaa horta odayaasha kama warqabo dadka odayaasha waraystameeye laakiin baabulationka aan ka warqabo dadka ganacsatada ha ahaato suuqa laysku arkay ha noqoto boqolkiiba boqol way aamineen gaalkacyo inaan wax dhibaato jirin waana isku furantay waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka qaranka oo ayaguna sahlay dadka ku abuuray kalsooni waayo awal maanu haysan way fududeed si sahlanna wax ku dhacaan laakiin qofkii markuu ciidamadii ay isagii dhahayaan wax qalabaa haysataa aad qalab magaala la dhex mari karin hubiya waxaasa dee qof adigoo kalea dee hadal baa la iskugu imaanaysaan wax baqdin ku gelinaya haddaadaba arkayn dee wax badan baanu ka gudbin
markaad fiiriso waa horumar fiican dabcan waddo bilow ah ayaad maraysaan oo aan filayna inaad dhammaadkeeda tagtaan haddii allah wadaga ogolaado ilaa maaragtay magaaladan meel ummadda ay ku wada wada midaysantaho oo la dhihi karo waa hal magaalo aad iyo aad ilaa laga gaaro oo ay xataa suuragal noqon karto inama hal nidaam ay ku shaqayso meesha hadda hal laba dowlad goboleed ee hoos marka eh, waa waddo dheer say ku dhammaan doontana ilaaha og yahay laakiin guul aan rajaynaynaa laakiin markay timaado eh, sidaa la socod eh, tiimka cafis waxay soo bandhigeen eh, shaahi sheeko markii eh, barnaamij ku saabsan ololaha cafis oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan isla markaan dhallinyarada gaalkaayo waxaa laga codsaday sideed iyo labaatanka bisha juun in ay isu soo baxaan u aqoonsadaan maalin cafis Eh, bal barnaamijkaasna eh, nooga waran saaad u qaadateen iyo eh, waxay idinla tahay
waa mahadsanta cabdiraxmaan koronto een run ahaantii tiim cafis cid kasta oo nabadda iyo horumarka soomaaliya ka shaqaynaysa ama fikir fiican ku soo kordhinaysa aniga shakhsiyan waa jeclaa waana taageeraa Een, shaah iyo sheeko xiise gaara waxaa noogu sii geliyey oo dadka aad u soo jiitay markaan cafis ku martiqaadna waxyaabay noo soo bandhigeen runtii dadka dareenkooda waa iswada bedelay Een, gabar reegaalkacyooda ay yaqaanaan reegaalkacyoodku labada dhanba kuwa labada dhan kala sheegta ayagoo yaqaan gabadha ah oo yaqaanay oo ogaa dhibkta loo geystay waxa soo gaaray haddana inay wax cafiso yaa tusaale fiican bay noo ahay Een, maalinta siddeed labaatankana annagu qayb weyn baa ka nahay cafis wax badan bay shaahi sheeko u fududaysay barnaamijkan waa xilli waana sii badantihiinoo waxaa nagu soo beegmateen annagayoo mid ah haddii annagoo kale qoqoban noo imaan lahaydeen inaad xaaladdaa gashaan marba meel tagtaan oo mar qola soo baridaan laakiin annagayoo hadda heshiis ah oo waxba isku hayn baa nagu soo marka annaguna waxaan kala qayb qaadan lahayn saa odayaasha idinkula gaadhsiin lahaynu hadda xaaladda odayaasha moogta isku cafin lahaayeen waayo dhallinyaradu awalba ismahayin waana soo dhoweynaynaa diyaar baana u nahay inaan ka qayb qaadano
mid haddaan ku xusuusiyo eh, ololaha cafis ama jiilka cafis waxaa ka mid noqon kara qof kasta oo diyaar u ah fikir ahaan inuu ummadda soomaaliyeed is cafiso ee, islamarkaana inuu toos uga shaqeeyo ololaha is cafis wixii markaas karaankiisa ah aad iyo aad marka ka mid ahaanshaha waa ka mid ah noqon saas hadday tahay haddaanba ka mid ahaa yaa
marka adiga naftaada ka mid ah Mm. timekana ku xisaabtan meel fog baan aadana
marka macnaha waxaa ka wadaa uga shakee sida adoo qaatay ololahaas inaad ka noqonaysid hirgelinaysid saasoo kale uga shakeynaysid Ee, marka si kooban ee, ololaha cadis iyo sida loogu hirgelin karo meel gaalkacyo noqon
een, bismillahi raxmaan raxiim een, ololaha cafis waxaan dhihi karaa een, waa fikir ay abuureen dad jecel dadka iyo dalka een, ama wax ka qaalisan war halays cafiyo iska daa nuxurka ku jiray magaca keliya baa qof walba deeqaya soomaali hadal baa deeqaa maqli jira ee cunna ma deeqdo marka cafis magacaabana deeqay Een, run ahaantiina annaga gaalkacyo ahaan sharaf bay noo tahay een, inuu na soo gaaro iyadoon weli gobollo badan soomaaliya uusa gaarin Een, cabdiraxmaan korooto iyo ina xaashi haa aad baan kaga mahadcelinaynaa iyo leylo sida aad noogu kula timaadeen waxaan ku faraxsannahay barnaamijka inaanu soo gaarsiiseen hinda hinda
weli xaashi ku celi haye een, cabdiraxmaan koronto oo hadda waraysanaya iyo weli xaashi hinda runtii aad baa markaa iigu horreysa ad arkay dad iska yimid oo qurba joogaad iiqa laakiin markaa ogaad inaa cafis wadaan dee hadda waxaa nagala noqonaysaan annagoo laabta idinkugu hayno wax fiican inaa noo keento Een, taariikhda gaalkacyana waa idin xusi doontaa gaalkacyo cafis waa u baahnayd magaalooyin kale waa magaalooyin hal system ka jiro gaalkacyo dad badanoo wax kala tabanayaa ku jira in lays cafiyo oo cafis loogu baaqo oo weliba ka howlgashaan oo bulshada dhan ah ku abuudhaan oo bulshada reer gaalkacyo noqoto tiim cafis kulligood baan rajaynayaa Een, idinkana aad baan kaga mahadcelinayaa weliba waxaan jeclaan lahaa mar kastoo aan noo imaanaysaan waa sida cabdiraxmaan koronto kale qof la yaqaano caana oo bulshada soomaalida oo dhan taqaan markuu magaalada yimaado dagaalkacayna naba tahay qofkaas hadduu tago bay ka tarjumaysaa laakiin haddii dadka aysan imaan famoska ah oo la yaqaanay magaalada aysan ku soo hiran dad badan oo khalad ka aaminsan laakiin hadda cabdiraxmaan dad ku taxan markay ku arkaan inuu gaalkacyo ka soo warramayo cafis ka hadlayo bulshadiisii iyo dhallinyaradiis ku dhex jiro dad badan baa noo imaanaya aad baan idinkaga mahadcelinaa anuu laftigayga hadda kadib waxaan ka mid ahay tiim cafis waana la shaqaynaya aniga dhallinyaradayda bahda shaaha iyo sheeko dhanna iyo cafis waa walaalaha ma dhihi karaa marka ugu dambayntii bal shaahi iyo sheeko nooga shakee maxay tahay maxay ku samaysantay maxaa lagu qabtaa maxaa ay dhallinyarada
nabi cabdiraxmaan fashaahi sheeko wuxuu igu dhashay barnaamijkan anuu uganda joogi jiray Een, dhallinyaro koonfurta degan iyo annagoo waqooyiga degan reer gaalkacyood baa sheegan jira Een, waxaa laga yaabaa inaad isku jaancal dhigataan isku guri degantihiin koonfur iyo waqooyi baana ka kala degannahay gaalkacyo Een, gaalkacyo waxaa ka weyn magaalo hebyaha dildo ama ka fiican isku si baan uga xanaaqaynaa waa wada jirnaa Een, hadday aqoon noqoto een, adoo nin reer gaalkacyada xaggan degan dhanka koonfurta adiga waqooyi adinkaa wax isla diyaarsanaya iscaawinaya kubadda oo kale koob waxaa jiri jiray ramadaanka la qabto ramadaan kaab la oran jiray reer garowe reer gaalkacyood reer xamar reer kismaayo baa loo dheeri jiray moogta annaga reer gaalkacyo isku mid baa ahay waxaa laga yaabaa qof reer garowe haddaan isdagaalno annagoo isla jirna tiim labada tiim haddaan isdagaalno annagoo isku mid ah inaan isdagaalno isku gacan qaadno kubadda waa taqaan gaalgacyaan ku soo noqonnay goorta waxbarashadii nin walba ka soo dhammaaday nin walba facebook gala waxaa marka aad ula yaab magaaladayadii inaan ku kala dhumno magaalo aanna lahaynna aan ku midaysanna sidaa darteed barnaamijkan magacaan shaah iyo sheeko dadku waxaa u alifnay waxaa weeye dad badan baa wax rumaynays dhahan waxba kuma jiraan barnaamijka muhiimadda barnaamijku waa qofkii gudaha usii galaan ogaanaya magacyada laftooda qaar badan baa saamayn iyo dhibaato ku keeni karaa haddaad la baxd waa magac dhallinyaraan odhan karnaa marka cabdiraxmaanow runtii hadda waxyaabihii aan markaa barnaamijkan keenayo shaahi sheeko barnaamij keliya oo isbaray dhallinyara gaalkaayo oo isku furay xataa maamacaasho geelle diiriye oo hadda ka hor barnaamijka qaybtiisa labaad nagala soo qayb gashay waxay ballan qaadeen lixdan qof iyo lixdan qof oo dhallinyaraha labada dhan hadday isguursadaan aqalkooda iyo guurkoodana ayada laga rabo habeen hore waa joogtay lamaano iska guursaday iska bartay marka barnaamijka waa sii soconayaa gaalkacyana barnaamij ay dhaxal u leedahay buu noqonayaa haddaan annagu ka tagno jiilba jiil ka dambeeyaa wadaya ciddii ilaahay caalaf isku siiyo isku barato isku guursato waa soo dhoweynaynaa marka waxaa barnaamijka mamnuucas oo kale qof siyaasiya oo kale siyaasiyiinta barnaamijka waxaan jeclahay barnaamij dhallinyaro useeyo keliya hal abuurkooda ay kaga faa'iidaystaan sidoo kale ay dhallinyaraduna ay og tahay awoodda aan leennaha horta intaan isku nimaanna annoo laba boqolah inaan markaa intayna baabulayshinkai talleeginaan nahay ogaanay dee markaa isbaranno awood baan leennaha labada dhan baa annaga maamuli kara barnaamijkaas kacdoon badan baa ka dhashay isalqaamayaashii ugu horreeyey magaaladan ka asaasmay dhallinyaro guud ahaan soomaaliyana waa gaareen waxaana abuuray shaha iyo sheeko ka hor dhallinyaro intay isku timaadda xataa fikir ma wadaagi jirin reer galkaada in layska masayro kuwa isxalqaamayaal bay keeneen kuwa isku dhaf bay keeneen kuwa waxba iskugu faanayaan meesha awal colaadda layskugu faani jiray hadda gaalkacyo waxay marasaan iskugu faanno war aduu fikir magaalada horumar yar ku soo siyaadin karaa dee abuur si lagugu barto ama barnaamijka inta ka qayb qaadashada hal abuur la imow si lagugu barto marka aad baan idin soo dhaweynayaa waa mahadsantihiin maxamed jaamac kiijare guddoomiyaha ururka dhallinyarada isku dhafka ah ee labada dhinac ee magaalada gaalkacyo ayuu ahaa oo u warramayay barnaamijka wadajir agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa samaystay dallad ay ku midaysan yihiin dalladan waxay ku sheegeen inay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan wada shaqayntooda islamarkaana ay ku xoojiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayay u doorteen guddoomiye halka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed macalin cumarna ay u doorteen guddoomiye ku-xigeen wax kaloo xogayaha loo doortay dalladaasi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug saadiye maxamed cumar agaasimayaasha ayaanu la kulannay waxaana ka waraysana bal dalladan ay samaysteen iyo wada shaqaynta wasaaradaha intay la eg tahay iyo waxa ay ka bedeli karto waxaana u horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed caruush diirow oo xubinka ah dalladan ay samaysteen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam wabacd aad iyo aad aa u mahadsantaha waan ku su-aal muhiim ah waxaan u samaysanay waxaan samaysanay horta bishii maaj waxyaabihii nagu qasbayna waxaa ka mid ahay maadaama ay kala hormarsan yihiin maamul goboleedyada si aan same bage u ahaano oo aan isku caawinno midba midka kale wixii uu dheer yahay midba midka kale wixii u qabsoomay wixii u qabsoomi waayey si aan u kala faa'iidaysano ayaan u dooranna arrintaasoon isaga warhayn waa garta markay see u dhacday doorashada guddi aad samaysateen marka sidee waxa u samayseen
waxaan ka xunnahay inaan gobolka banaadir uusan nugu jirin laakiin insha allahu tacaala asagana waa waa waan raadi doonnaa haddii alla yidhaahdo sofa waxa waayeen afar maamul goboleed waaye waxaa guddoomiye inoo ah cabdiraxmaan axmed oo ah jubbaland d g-ga jubbaland waxaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland waxaa ku xigeen inoo ah ninka la yidhaahdo cumar macalin maalin oo asaguna ah agaasimaha muxuu ahay south west ama koonfur galbeed waxaa xogeyn u ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug sacdiyo oo ayaduna xogeyn u ah sidaasaan u doorannay muxuu ahaa ay ku dhacday doorashadu aniguna xubinaan ka ah waay waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan weydiiyo bal xogayaha golaha agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha oo ah sacdiya waxaan u malaynaya agaasimeyaasha boqolkiiba soddonka waa diyaariyeen maadaama saddexdoodii ay gabar ay ka dhigeen xogxaynta maadaama saddex gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xogeen la sameeyey sacdiya bal waxaad inooga warantaa bal sidaad u aragtay in golahan aad samaysataan waa mahadsantaa walaal golaha ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada agaasimayaashooda guud wasaaradaha arrimaha gudaha waxaa la asaasay bishii dhowr bilood ka hor ujeeddada loo asaasay siduu noo sheegay agaasimo kiisho waxay ahayd in wasaaradaha shaqooyinkoodu badanaa waa isku mid haddana ayadoo isku mid yihiin ayay haddana kala horumarsan yihiin tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland waxay qorshaheeda xasilinta iyo qorshaheeda local governmentga ama dowladaha hoose ka gaartay hiigsi aada u fog oo ilaa ay sameeyeen maxaan ku rahdaa inay sharcigii dowladaha hoose baasgareeyaan baarlamaan ka baasgareeyaan loonjigareeyaan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee southwest ama koonfur galbeed waxayba waxay maraysaa qorshaheeda dowladaha hoose inay laba degmo oo kamid a degmooyinka southwest inay dhisto oo kolihii deegaanka soo doortay xudur iyo bardaale oo loonjigii iyo inaugurationkoodii aan ka qayb galnay ka galmudug ahaan waxaan aad u arkaa inay faa'iido weyn inoo tahay inaan cashar ay khibrad aan ka faa'iidi doonno meelaha ay wax marsiiyeen iyo meeshay wax ka keeneen sidaas ayaa sababtay in maxaan ku rahdaa loo sameeyo guddi ay ku midaysan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha waana ku faraxsanahay ka xogay ahaanna roolka aan ku leeyahay waxay tahay isku xirka iyo inaanu maamul goboleedii aan iska warqabin atleast kadibna gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka aan ugu jeergarayaan waxyaabaan u baahana wayahay waa mahadsan tahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo golahan gudoomiye ku-xigeenka ah ayaa isaguna nagu soo biiray oo halkan jooga bal golahana dhisteen koonfur galbeed iyo jubbaland iyo galmudug iyo hirshabeelle maxay kula tahay in uu soo kordhin doono adiga gudoomiye ku-xigeen baad ka tahay bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore arrintan ah dhiijiyada inay ku midoobaan gole ay leeyihiin oo stedeyada waxyaabaha aan ka faa'iidayno ugu weyn oo waxaa ka mid ah inaan experience sharing aan samayno inaan xogaha kala qaadanno inaan talooyin is siino oo hadba maaragtay qoladii gaab ku jirtaa qolada kale ay caawiso xitaa stateka uu u diri karo maaragtay qof maaragtay experience leh inuu maaragta si volunteera statekaas kale uu ugala soo shaqeeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin guud ahaan ujeeddada maaragtay loo sameeyo waxaa waa intaas in wax isla wadaago wax common ah ayaa naga wada dhexeeya oo ah inaan dalka wada dhisno qolo walba kaalinay kaga aadan tahay qolo walba meel bay ku horumarsan tahay marka in maaragtay laskabo maaragtay waa ujeeddada muhiimkeeda intaas
inaan siiyo gudoomiyaha golaha ahna agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland agaasimo cabdiraxmaan golahan la dhisay sidaan ognahay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirra ayay leeyihiin wasiiradu waa siyaasiyiin inta badan hawshana inta badan waxaa qabtaa dhinaca maamulka agaasimayaasha guud iyo wixii kasii hooseeyo marka maxay bay ka bedeli kartaa dhismahooda howlihii wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada bismiillaahi raxmaan raxiim marka koowaad ilaah u mahad celinaya marka labaadna saaxiibadeeda qaaliga ah oo agaasimayaasha guud aan u mahad celinayaa marka saddexaadna wadajir radio oo mar walba ka shaqeeyo arinta isku xirka iyo nidaamka dowligaan ka wada ayagana uga mahad celinaya su-aashaada horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo bulshada soomaaliyeed meel walboo joogaan waxyaala waa la buunbuunaya laakiin annagu waxa hadda aan u aasaasnay horta siyaasad maaha annaguna siyaasiyiin mihin golaheenana siyaasad waa ka mamnuuc sababtoo a annagu dad technical anah dadka bulshada u dhow oo howlwadeenada aan ahay saad sheegtana wasaaradaha wasiira ay leeyihiin oo policy level oo siyaasada u xilsaaran marka muhiimadda ay leedahay waxaa weeye maadaama annagu aan nahay wasaaraddu waa gaari lugaha uu ku socdo waa dadka technicalka ah shaqada howlwadeenada agaasimayaasha guuda u sareeya wax walba oo shaqo qabsamaysa waa technicalay ku saabsan tahay marka annagu waxaan rabnaa inaan dhisno technical maanta soomaaliya meesha ay aan dhihi karno ay ka liidato dalkeenna waxaa weye dhinaca fulinta iyo iyo dhinaca maxaa la dhahay technicality-ga ah marka maadaama annagu aanu nahay dadkii bulshada u dhawaa u adeegayay shaqada qabanayay waxaan is arag istusnay hirarka badashirar badan iyo wadatashi badanaan ku soo saarnay wax maha hal maalin intaan isku imaanay aan dhahna warnimaya aan isdooranno saansaan maaha muddo badanaan kasoo shaqaynayno on isdhahno warnimayo haddaan sidan samayno maxaa kasoo bixi karaa maxaa horumarka gaari karnaa kadibna ugu dambayntiina golahan aan samaynay aanan rajaynayaa golahan gundhigiisu inuu yahay in aan gaarno heer siday sheegeenba saaxiibaday wasaaraduhu ay kala sarreeyaan qolaa qola ka horeysa aniga naftay jubbaland wax walba uguma horeeyo south west waxaa laga yaabaa inay barnaamij iiga horeyso sidoo kale galmudug inaan samayno wax la yihahdo program exchange sacdiya oo agaasimaha galmudug waxaan dhihi karaa sacdiya meeshaasaad iiga sarraysiin sideed ku gaarteen qof iisoo dir iga caawiyo sidoo kale jubbaland waxaan kaga horeeyo inay iga codsato sidoo kale koonfur galbeed marka waxaan rabnaa inaan isku keenno mustaqbalka hal meel wasaaradaha isteetiyada dhan iyo horumarkooda inaan one page ka dhigno oo isa soo gaarsiino waayo marka idinka maadaama dowlad goboleedyadii hadda xiriir aad samaysateen agaasinkii guud ee wasaaradda federaalka mala xiriirteen iyo p s k si iyana xiriir oo yani dhinacii technical levelka ama heer qaran iyo heer gobol dhinacii farsamadaas agaasimihii guuda hore waan laba agaasimaha waa cusub yahay haddaan qorsheynayna asagana inaan u sheegno laakiin markaan aasaasaynay waxaa agaasimo ka ah maxamed cabdiwahaab oo hadda la bedelay asagana waan waan waan waanan waan u sheegnay asagana waan la bedelay waxaa kaloon la socodsiiyey xogayaha guud xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha mr ashar wuu ogyahay waayo waxa aan la shaqaynayno annagu wasaaradda arrimaha gudaha waa maxaa la jiingadiisa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa jiingadi waxa ay ku taagan tahayna waa maamul goboleedyada marka annaga ayagaan baakab u nahay ayagaan la shaqaynaa waxa kaloon u samaynaan kuu sheegaya sababta waxa weeyaan in aan ka wada soconno mashaariicda markay dalka imaadaan oo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ay imaato inaan is abdheyt garayno war maxaa soo dhacay sidee loo qaybsaday aan dhahno bal galmudug ha loo badiyo ayagaa bal waxyar koonfur galbeed dhinacase ka lidata marka mashaariicda kala socodka guud ayadana waa sababta ama waa saas agaasimo ugu dambeyn maxuu uu ka bedeli karaa golahani wada shaqaynta wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada waxaan aaminsanahay wax badanuu ka bedeli karaa wax badanuu ka bedeli karaa oo ah dhinaca horumarka dhinaca maxaa lahay dowladaha hoose dhinaca xasilinta waayo waxaan lahaanaynaa wax la yidhaahdo joint operation federal member states waxaan lahaanaynaa hadda shirka xasilinta keli isuguma nimaano waa is wareysanaa annagu waa is wacanaa waxyaalo badanaan iska wareysanaa sometimes hataa waxyaalo lagu bandhigayo shirka stabilizationka inaan annagoo go-aan ka midaysan la imaano dhahno saana annaga daawano eh dowlad goboleedyada sinaan u rabnaa maadaama aan nahay dadkii technicalka marka waxaan leeyahay wax badanaa iska bedeli kara hanaanka dowladnimo horu socodka ee midaynta shacabka soomaaliyeedba maadaama ay wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay wasaaradaha ugu mug weyn uguna shaqo badan maamul goboleedyada iyo kuwa federaalkaba waxaan leeyahay in isbedel weyn imaan doonaan rajaynayna agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ahna guddoomiyaha dalladda ay samaysteen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada si ay u xoojiyaan wada shaqayntooda ayuu kaasi ahaa una dambeeyey waraysigii aannu la yeelannay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan dowlad goboleedyada jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo weliba galmudug iyaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wadajir waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed keys cali shire ayaa farsamaynayay anigoo cabdishakuur ali axmedana waan idiin soo jeedinaya intaan mar kale dib ugu kulmi doona hadduu aaba idmo nabadgelyo insha allah
wadnaha yagii rumaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal